Mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowlad goboleedka Galmudug oo farxadda munaasabadda Ciidul Adxaa la qaybsanaya, shacabka reer Galmudug iyo bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta waxa ay direen hambalyada munaasabadda Ciidul Adxaa ee sanadkan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa baraha bulshada ee aqalka madaxtooyada iyo baarlamaanka waxa ay ku daabaceen qoraallo ay ku muujinayaan fariintooda ku aaddan hambalyada munaasabadda ah Ciidul Adxaa ee sanadkan. Qoraal lagu daabacay bogga Facebook ee Galmudug State House ayaa lagu yiri Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa shacab weynaha Galmudug iyo bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta caalamka ugu hambalyeeyay. Munaasabadda ciidda barakeysan ee ciida Carafa, madaxweynuhu waxa uu yiri Waxaan shacab weynaha Galmudug, bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta caalamka ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciidda barakeysan ee ciida Carafo. Alle ayaa mahad iska leh in aan wada qaybsanno farxadda iyo hambalyada ciidda barakeysan ee Ciidul Adxaa oo astaan u ah isku xirnaanshada, ilaalinta danta guud iyo midnimada muslimiinta. Waxa uu madaxweynuhu sidoo kale yiri Maalmahan barakeysan ee bisha Carafo waa maalmo ku weyn diinteena iyo dhaqankeena. Waa maalmo ay kumannaan muslimiin ah ay u jihaystaan sanad kasta gudashada waajibaadka xajka, iyaga oo naftooda, dadkooda iyo dalkoodaba Alle uga baryaya naxariis, barwaaqo iyo wanaag oo idil. Dhanka kalena, guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa qoraal lagu daabacay bogga Facebook ee Golaha Wakiilada Galmudug waxaa lagu yiri Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr Maxamed Nuur Gacal ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada reer Galmudug, munaasabadda barakeysan ee Ciidul Adxaa. Guddoomiyaha ayaa tilmaamay mudnaanta gaarka ah ee ay leeyihiin maalmaha barakeysan ee bisha Carafa oo astaan u ah isu naxariisashada, ilaalinta danta guud iyo midnimada dadka muslimiinta ah. Qoraalka waxaa sidoo kale lagu yiri Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka reer Galmudug in ay is-taakuleeyaan oo ay garab istaagaan dadkeena danyarta ah, si aynu wadajir uga qaybsanno farxadda ciidda. Maanta oo ah maalinta koowaad ee munaasabadda Ciidul Adxaa ayaa lagu dukanayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka, gaar ahaan magaalooyinka Galmudug oo ay ugu horreyso magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb oo ay isugu soo baxayaan madaxda iyo shacabka reer Galmudug si ay u oogaan salaadda ciida Carafo. Dhanka kalena, malaayiin muslimiinta dunida ah oo gudanaya waajibaadka xajka ayaa maanta waxa ay ku sugan yihiin magaalada barakeysan ee Maka, halkaas oo ay ku oogayaan salaadda ciidda.